Magaalada Baydhabo ayaa waxaa laga daahfuray mashruuca ballaarinta amniga iyo dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed kaas oo muhiimadiisu tahay awoodsiinta dhalinyarada horumarinta bulshada amniga iyo deegaanka. Munaasabadda daahfurka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro, mas'uuliyiin kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Maxamed Cabdi Maxamed, oo ah madaxa mashruuca Tubta Nabadda iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dhalinyarada, Qaasim Axmed, ayaa ugu horreyn ka hadlay faa'iidada mashruucan.
Horey aan usoo qabanay oo aanu dhalinyarada dhinacyada nabad dhisidda iyo dowlad wanaagga ku aadan ayaanu Baydhabo ka fulinay. Barnaamijkana waa mid ka mid ah barnaamijyadaas. Mashruuca waxa uu diiradda saarayaa tayeynta dhalinyarada, dhinacyada ka qayb qaadashada horumarka bulshada, siyaasadda iyo nabadda.
inta fadhiyo wasiiradan iyo dadka aabbayaalkiina dhali dad kumid ah in fursad uun hata helmi in helmi dadaa dhalinyaraba meelo degan koonfur galbeeda kumid yihiin xaqaan leeyihiin laakiin fursada un helna ma helna may ka beerayna khawaariij may ka may anbahayna badda anbahayn taariib anbahayn bayrataan nagadeen hano burcad badaan nagadeen walaas dhan i- ilaahay iyo ma noojiye laakiin alxamdulilah ilaahay un may fursad nin siiyay ini un iyo ku bedelnaano meel la fadaayo midda waqtigaana sidii ilaahayba ninka doori un waqtigaan un ku faa'iidaysana Sidoo kale qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay mashruuca ayaa dhankooda ka hadlay.
bank macnihiis waa la fahmi karaa not too young to run macnaheeda yacni eh, da' ku laaban ma jirto waa tartami kartaa wa xeelalka siyaasadda u tartami kartaa madaxweyneha u tartami kartaa wasiira u tartami kartaa xildhibaanba u tartami kartaa gadoomiye degma u tartami kartaa kambeynkaas heer wuxuu gaaray ay u n ka endorse gareeyaan
dhalinyarada hooba boqolkiiba meel ka sheegay todobaatan iyo shan ilaa sideetan aan ka sheegee marka dhalinyarada saasan badan ina lan hela ina la jiheeye oo maaragtay meeliyo in jeedaan lan tilmaamo jidka oo maaragtay khaldan laha ku hira shaqo eedin weyn waayo dhalinyarada ka faa'iidaystaan degmadan oo mataqaana aan deganahayn ka faa'iidaysteen haddii ahaan lahayd nabadda haddii ahaan lahayd nadaafadda haddii ahaan lahayd waxbarashada haddii ahaan lahayd shaqo abuurka waa afar qofood aan meel fadhinay ahayd wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed soomaaliya sarfaan cali oo daahfuray mashruuca ayaa ka hadlay goobta waxaan loogu faa'iidey doonaa dhalinyaro dhan boqol iyo siddeetan dhalinyaro oo run ahaantii muddo toddoba bilood ah wax lagu bari doono lana rajeynaya insha allahu tacaala dhalinyarada ka faa'iidaysta in aqoontooda ee kusoo naqaan deegaanka kuna horumariyaan deegaankooda hadduu ilahi raala ka noqdo Een, waxaan rabnaa inaan ugu horeyn u mahadnaqno hay-addii fangaraysay doonarkii ee mashruucan fangaraysay ee ugu horeyso un b maxaa lahay un ta ugu horeysay dhammaan somali puntland waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin Een, wasaaradda dhalinyarada iyo shaqaalaheeda run ahaantii ka shaqeynaysa mashruucan ayagana waa u mahadnaqeynaa dhalinyarada sida voluntariga ah aqoon koronsi ah jecel in deegaankooda wax u qabtaan kana shaqeeyaan nabadda oo ka faa'iidaysanaya mashruucan ayagana waa u mahadnaqeynaa